madaxweynuhu wuxuu u yeedhay labada xisbi waxaanu ka codsaday inay u raacaan safarkiisaas oo sida uu sheegay lagu marti qaaday si deg dega dalalka imaaraadka madaxweynuhu labada xisbi wuxuu ka codsaday inay raacaan hase yeeshee an waan ka cudur daartay laba sababood awgood hore waxa weeye kulamadii hore ka dhacay imaaraadka qeyb kamaan ahayn xisbiguna qeyb kamu ahayn taasi waa sabab sababta labaadna waxay ahayd waktiguu ii sheegay madaxweynuhu iyo waktiguu dhoofayay oo aada isugu dhawaa saacada yar u dhexeeyeen oo aan ii suurto gelin inaan xisbigaygi la tashado xisbigu mowqif cad buu ka taagan yahay qarannimada somalilan iyo midnimada shacbigeeda iyo mid ahaanshaha dhulkeeda intaba si buuxda ayuu taageersan yahay waxaanu taageersan yahay awoodda uu dastuurku siiyey xukuumadda inay heshiis geli karto ama waddan kale la geli karto ama shirkadaba la geli karto waxaa kaloo aanu u sheegaynaa qolada soomaaliya in somaliland ay tahay qaran madax bannaan oo qarannimadiisana qaatay kun sagaal boqol iyo lixdankii lix iyo labaatankii juun oo qaran buuxo ahaa hase yeeshee qarannimadiisii u sadqeeyey midnimada soomaaliya iyo in la helo shan soomaaliyeed somalilan cidina qori caaradii kuma gelin xamar maantana suurtagal maaha in cidi khasab ku geyso ama khasab soomaaliya kaga dhigto xukuumadda heshiisyaday gasho iyo tallaabooyinkii qaado xisbi mucaarad aanu nahay ray ka duwan baanu ka qabi karnaa soomaaliya ka hadashay macnaheedu ma xalaalaynayo wixii midmidowga ay xukuumaddu leedahay mowqifka halkaa uu iska taagay xisbigu u caddeeyey in dadka loo soo bandhigo si daah furan heshiisyada ay gashay xukuumaddu heshiisyadii ay gashay xukuumaddu ee uu ka mid ahaa saldhigu berigii hore waxa la yihi silaanya seexay haddana waxa leeyihi muusaa seexaya imise jeerba horta la seexayaa bahalka waxaanu qabnaa guud ahaanba saldhigiyo uma baahna somalilan waxay u baahantahay biyo biyihii imaaraadka ku ballan qaaday baa shacbigu u baahan yahay waxaanu qabnaa saldhigyadaasi inay keeni karaan in dowlado kale oo gobolka ahi ay colaadayna dhex marto oo somaliland noqoto meel lagu tartamo oo dowlado shisheeye ay ku tartamaan ama waxa loo yaqaano af ingiriisiga proxy war waxaanu qabnaa mowqifkii xisbigu ka qaatay markii hore buu ka taagan yahay labada arrimoodba heshiiska dekeda iyo heshiiska saldhigaba mowqifkiisu wuu caddaa xisbiga kii baana ka taagan yahay